dhegaystayaal dhammaantiinba barnaamijka cawayska washingtone caawana qodobadan idinku haya waxaa ka mid ah haweenay luntay oo iyadii qudheeda ka qayb gashay gurmadkii lagu raadinayay sidoo kale waxaan idiin hayaa haweenay labaatan kun oo dollar ku heshay qof ay tilmaan siisay sheeko gaaban oo la yidhaahdo wanku marna ma badbaadayo iyo qayb kale oo aan idinka hayo fanka kooxda dhallinta waayaha cusub waa caawa iyo cawayska washington haweenay la sheegay in la la'yahay oo lagu dhex waayey socdaal dalxiis ah oo ay ku tagtay jasiiradda iceland ayaa iyadii qudheeda ay iyadoo aan is ogayn ka qayb gashay gurmadkii iyada lagu raadinayay haweenaydan ayaa markii la baafinayay waxaa lagu sifeeyey oo la yidhi waa qof eeshiyaan ah oo dhirikeeda uu yahay boqol iyo lixdan sentimitir waxa ay xidhan tahay dhar aanay midabkoodu indhaha qabanayn oo mugdi ah waxay si wanaagsan ugu hadashaa luuqadda ingiriiska waxaana ay sabtidii ku luntay meel ku dhow dooxada fog ee buuraleyda ku taalla dhinaca koofureed ee iceland gurmadka baadigoobka haweenaydan ayaa waxa uu socday sabtidii ilaa iyo axaddii iyadoo la leeyahay waxa ay ka degtay baskii dalxiiska ee ay saarnayd dib dambana uma soo noqon haweenaydan ayaa dhab ahaan ku soo laabatay baska laakiin intii aanay baska ku soo noqon ayay dharkii iska soo beddeshay intii ay dadka dalxiisayaasha ahi qaadanayeen nasiino kooban markay soo noqotayna dadkii baska saarnaa ma aanay aqoonsanin ileen in amaba muddo ay iswada weji gartaan ma aanay wada joogine sifaha laga bixinayay qofka la la'yahay ayaa baahday oo qof qof laysku wada gaarsiiyey laakiin haweenaydani dharka soo bedelatay ee qayb ahaan tilmaamaha la bixinayana ay ka mid yihiin dharka ay wadatay weli maanay fahmin in qofka la baafinayo ay iyada tahay sidaas darteed waxay kaalinteeda ka qaadatay baadigoobkii lagu jira oo islahayd qofkan idinla socday ee dalxiiska idinkala mid ahaa bal dhinacaaga ka raadi si dalxiiskiina aad usii wadataan ilaa iyo konton qof dad gaaraya ayaa baadigoobkaasi ka qaybgalayay oo gaadiid iyo lugba adeegsanaya helikobtar ay heegan ugu jirto haddii loo baahdo caawimaad dheeri ah intan ka badan ugu dambayntii marka ayaa haweenaydii la baadigoobayey oo iyana dhinac uga jirta baadigoobka lahayo iyo jahwareerka dadka dalxiisayaasha qabsaday ayaa waxaa galay dareen ah inay aad ugu eg tahay sifaha qofka maqan ee lagu celcelinayo ee uu qof kastaaba raadinayo ee laleeyahay bal qofkaasi indhaha la raac markaasi mar keliya intuu dareenkii ku batay ay garatay in dharka tilmaamaha laga bixinayana uu yahay kuwii ay soo bedelatay markii la nasanayay markaas ayay intay isa soo xusuusatay oo ay garatay qofka la raadinaya inay iyadii tahay waxay tidhi war waa i karaa waa i karaa waa joogaa waa nabad qabaa booliskii ayaa mar qura waxa uu ku dhawaaqay in baadigoobkii loogu jiray qofkii luunsanaa uu soo gabagaboobmay qofkiina la helay isaga oo nabad qaba waa xagaag cabdulqaadir nuur xuseen maax oo ah qoraa ururiya sheekooyinka xiisaha iyo layaabkaba leh oo intiinnii sida tooska ah ugu tixan barnaamijka caweyska washington ay horey ugu maqleen isla barnaamijkan ayaa caawana waxa uu inoo hayaa sheeko la magac baxday wanku marnaba ma badbaadayo runtii waa sheeko gaaban oo xiise leh macno weynna xambaarsan ee bal dhammaantiin ila dhegaysta iskuulka xanaanada ardayda yaryar ee waxbarashada ka hor lasoo diyaariyo iskuulka waxbarashada ka hor lasoo diyaariyo iskuulka xanaanada ah ayaa maalin maalmaha ka mid a waxa usoo gashay macalimadoodii wax udhigiisa macalimadoodii markaa ayaa ardaydi kolba waxbay ku maaweelisaa maalintaa waxay usoo qabatay sheeko la yimaado wankii maqli waayey waanadii hooyadii ama si kale haddii loo dhigo wanku marna ma badbaaday laakiin iyada xulwaanka waxay uga dhigtay waxay ku tiri marka caruurtii oo aad usoo jeesta sheekada hayseynaysa waxaa jiray bay tiri beri wan yar baa la jiray bay tiri ari wankaa wuxuu maqli waayey bay tiri oo uu diiday waanadii hooyadii laxda ahayd hooyadii wanka waa lax waxay ku tiri markay la hadlaysay hooyoy weligaa ha ha ka dhex bixin arigaaga oo meel geesa ha daafin yaani kuhorin bay tiri awska yaryar ee xayawaanka waaweynaa ka badbaaday ee geedaha hoostooda ku jira quruxda badan kaas yaani kuhorin oo markaa intaad hoostooda xaliilasood kaa yaro raacraacdo baylaha u noqon bay tiri waraabo ku cuna oo ha sii lumin haa marka wankii maalintaa markay sheekada u sheegayso uu dhegaysanaya hooyadii laakiin hadalkii dhegtaa intuu geliye taa kale kamuu bixine meeshii uu kaga tegay maalintii dabada arigii markuu la foofay waaladii hooyadii u ilaaway dhinac buu u goosmay hawlka yareedaaya quruxda badnaan oo dacanka aabuu raacay geedo hoosteed buu sii xaluushay saddex jeed kadibna markuu galay waraabaa meel dagan intuu ka helay buu qaato cunay sheekadii waxay noqotay anfariid iyo faker bay noqotay ardayda dareenkooda macalimadii ah dheesay aad bay qaarkood ugu xigeyn marka ayay macalimadii sheekadii waxay ku tiri ardaydii midkaa ku jeestay waxay ku tiri iyadoo eegeysa bal inay fahmeen kale maxaa ku dhacay bay ku tiri wankaa maqli waayey hooyadii waaladii markii dambe maxaa ku dhacay ma fahasin bay jira carruure wiil yaroo carruurtii kamid a kalaas fadili ayaa si degan ugu jawaabay wankii wuu fogaaday hooyadii waaladeedii buu maqli waayey arigii siduu ka fogaaday wuu goosmay macalimad kadibna waraabo ayaa meel ka helay cidlaa oo cunay buu ku yimid waaya madaxay aada u ruxday inta ay doolla cadaysay waxay ku tiri yaa salaam fariid baa tahay bay tiri caqli badan laakiin ka waran bay tiri isla isagdii ku celisay haddii wankaa uu hooyadii maqli lahaa inasii yaraha oo hadalkaba meel dheer aan ka doodin baa si degan wuxuu ugu yidhi macalima hadduu maalintaa hooyadii maqli lahaa waanadeeda oo uu arigiisa ku dhex jiri lahaa oo uu waraabo ka badbaadi lahaa marka uu weynaado ayaan ciidda carafada annaga qalan lahayn buu yidhi marka wankaa marna ma badbaadeen
welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington oo idinkaga imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waana tabintayadii caweysnimo maalqabeen caan ah oo reer maraykana ayaa labaatan kun oo dollar oo bakshiisha amaba abaalmarina waxa uu siiyey qof dumara oo aanay isgaranayn oo aanay hore isu arag kadib markii ay u saxday waddo uu ka lunsanaa oo uu weydiiyey mar ay ku kulmeen goob gawaarida la dhigto oo ku taalla gobolka californiya ee dalkan maraykanka hantiilahan oo la yidhaahdo ty waner oo ah ninka hindisay kambaniga sameeya alaabada ay carruurta ay ku cayaarto gaar ahaan kuwa leh dhogorta xayawaanka oo kale xayawaankana u eg ayaa haweenaydan uu siiyey lacagta waxaa la yidhaahdaa jennifer vasilacos waxay xilligaasi haweenaydan ku mashquulsanayd lacag urursi ay ugu jirtay in ay isaga daweyso kili si aada looga hayay oo ay lacag fara badan ugu baahnayd oo ay weliba doonaysay in ay dhakhaatiir ka baxsan kuwa dalkan maraykanka in ay la aado waner iyo gabadhan kaftan yar ayaa ku dhex maray goobtaasi la dhigta gawaarida ee ku taalla gobolka californiya ee dalkan maraykanka kadibna waxay uga sheekaysay xaaladda ay ku sugan tahay iyo kilida laga hayo iyo dhibaatada haysata iyo siday u doonayso in ay waddanka bannaankiisa u aado ay dhakhaatiir kale ay la raadsato kilidan laga hayo markaas ayuu wuxuu u qoray jeeg konton dollar ay ku qoran tahay sidaasay ku kala tageen markii uu dhaqaaqay wixii uu soo gocdayba ayuu intuu soo noqday waxa uu yidhi waxaan kuu soo diri doonaa jeeg lacageed oo isna gaaraya labaatan kun oo dollar waaw markii ay gacanta ku dhigtay lacagtii uu u ballan qaaday iyo intii ay horay u urursatay ee gacanteeda ku jirtay ayay xerxeratay oo ay isu diyaarisay inay u dhaqaaqdo waddankii ay malaha islahayd inkastoo aan la sheegin waddankaasi aad kilida isaga soo daweysay halkaasi ku aadan labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaad barnaamijkan qaybtiisa dambe aad ku dhegaysanayseen waraysian xarunta idaacaddan v o a d ee magaalada tan washington d c aan kula yeeshay gudoomiyaha kooxda dhalinta waayaha cusub shiine cabdilaahi shiine akhyaar caawana waxa uu shiine inoogu bilaabayaa wixii ka soo baxay heesaha ay sida gaarka a ugula hadlaan dhallinyarada waxaaba jiraba kuwa hadda kooxda mimbarada hoose ka mid ah oo runtii dadka halista soomaaliya ka waday ah laakiin markay arkeen isbedelka iyo mesajka aan gudbinayno xataa ayagoo wax kale macnaha xataa waxyaala ii sheegeen waxaa kamid ahaa inay hubka iska dhigaan ama fikradaha khaldan ka haraan inay ku fakeraan ni adiga qorya waataan dhallinyaradan yararkaa qaxootiga ku ah oo nairobi iska joogana magacaan iyo heerkaanay samaysteen ummad dhanba u haldayaan waa adiga ma ka liidata inaad waxaan ayaga sidoo kale aad intaa qori maalba wadatid inaad nimankaana kale noqotid oo dhallinyaraa tahay aad meher is soo gaarsid adaaba ka qurux badan kuwaan macnaha waad iska garan karnaa moogta macnaha tusaalaan kaaga wadaa marka way ku jiraan wayba naga mid yihiin qaarkood inay xuduudda soo koroosgareeyaan isheeg bila xabsiyo kenya soo galaan si ay noogu yimaadaan waa aragnay kuwo badan oo nairobi aan hadda jooga oo nooga mahad celiyey isheeg inaanu qeyb ka ahayn in halista ka badbaadaan waan aragnay xamar maraan tagayna saasoo kale waxa igu badnaa hameen walba iyo galab walba aan la kulmi jiray waxa ahaayeen dhalinyaro fara badan oo markaas ahaa ciyaali xaafadda oo laakiin ka soo ragmaday nimankii xamar laga cayriyey iyo iyo wax lamida ka haray qaarna xataa ciidamo kale ka soo hareen oo haddana ku dhahaya niyow waxyaalaha waxaad noo ahaydeen dhiirigelin baa noo ahaydeen because marka anaga iyo adinka isba bardhigno macnaha isheeg farqi weyn baa noo kala dhexay laakiin waxaan ku fokanaa war dadkanba waxbay samaysan waa adinka wax u samaysan weyda talabaada kale caash kugu filan waxaa waaye xilliga anagu asaasan waxaan anagu ahayn koox dhalinyaro ay ugu horreysay ugu horreysay ee xilligii burburka ama la aasaaso fan ama organization ma loo sheego maantana waxaa garan karnaa in fanka organisinada inta urura uu leeyahay dhalinyaro isku tagtay ciidda kabadal iyo dibadba maantay dhalinyarada ay samaynayso magacyo la baxayso oo urura la sameynaya waa dhiirigelina kamid taha because kuwa haddaana samayn lahan hubay qaadan lahay ama dhibkale samayn lahayn waxaa kaloo kugu dariira ngo yaasha xilliga anagu jirnay a c r c iyo waxaa la yaqaanay iyo iyo xilliga anagu fanka bilaabanay bilaabanay iyo hay-ado waaweynaa la yaqaanay oo saanfalka ku qabisan laakiin maanta waxaa moodaa in hay-adihii saanfalka shaqadii ay kala wareegeen ngo yaal dhalinyaro ah oo magacyo la baxaya oo af afar magac isku haajisanaya shan magac sida waaya isoo kale oo ayagu ku fakaraya in saan wax u qabana anagu fanaaninahan organisation macna ngo ma nihin laakiin waxaan isku dayna haddana booska injooga inaan buuxino oo ummadda wacyigelino ummadda dhibka la qaybsano ummadda baraarujino ummadda wixii ka maqan aanu tusaaleyno ummadda aanu isku xorno iskaashano bay naga ahayd marka ayagiina waxa ay bilaabeen hadda inay magac la baxaan guruub noqdaan maamul samaystaan kadibna ay xirfad samaystaan bulshada ay kaga dhex muuqdaan ayna fokus gareeyaan intii ayagu barafid ay geli lahaayeen in sidanadoo kale ay ummaddii ka dhex muuqdaan u shaqeeyaan oo xamar xaafisyo badan ka furtay meel walba ordaaya diyaarada maalba raacaya wax fiicanna qabanaya taas haddii aan samayn lahayn dayagun hubkay qaadan lahayn oo dhibbay keeni lahayn marka waxaan qabaa intaasa waxay tahayba tusaalaba dhiirigelin waa gartay heesihiina waxaa ka mid ah mid aad kaga hadlaysaan xamar oo aad ku leedihiin xamarey maxaa taasi ku beegsanayseen muhiimadda waxay ahayd xamar waa xaruntii ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed maantay financial dhaqaalo aada uga xun yahay financialku runtii ma awoodno in meel kale xilligan dib loo dhiso oo guryo laga dhiso oo laamiyo laga dhiso oo tekado laga dhiso aarbaro ma awoodno dib loo camiro because lacagta halkaa ku baxaysa ummaddiiba u baahan u dhimanaysaba agoomaanba dalkii dhooban lakiin waxaan qabaa waxaa waxa kaga hadlan waxaa ahayd macaa nafna xamar kama xorowdo xilo kale ma yeesho macna caasimad kale ma raadsado sababta xamar waa meel ummadda qof walba uu ku caloolqabow yahay qof walba uu ku dhashay hooyadiis lagu dhalay asagu wax ku dhalay asagoo yar uu ka soo cararay hadduu intaa samaynna uu xasuusan karaa maruu taraasid xataa ku maray amba uu ka cabayo liinuu ka cabayo xasi ku weyntahay waa meel lagu shuraakow meel lagu shiraag marka waxaa qabay ilaahay nabad ummadda hooga dhigo laakiin muhimadda waxaa naga ahayd war xamar anoo ku dhalan oo ku dhashay meelo ka fog baa haddana waxaan dareemi karay waxa ummadda ay ka dareensan tahay oo ah xamar inay wax walba ilaahay u dhamaystiray marka dhib ma lahan xumaan uma aragno in meel kalena caasimad waa laga dhigan karaa lakin muhimada waxa naga ahayd war xilligan xamar meel dhaanta ma jiro sababta dhaqaalaha meel kale lagu bixinayo ummaddiha u baahan ummaddiha lagu badbaadiy xamar guryaha ka dhisan hal rijiyaysto ha lagu shaqeeyo laakiin waxa arrin waxay ahayd in hadda dhismo cusub la bilaabo oo meel kaliya dib ha loo dhiso ummaddii dhim- gaajo u dhimanaysa oo hargaha cunaya oo marka qaarka adduunkii waddamada qaar xataa hambeegarkooda inta bac ku ridaan ee kartoonna ugu ridaan noo soo dhiibayaan laakiin dad kaloo badan oo waxay sheegaan oo gobollada kale ee soomaaliya mararka qaar u arka inay ku fiicnaan lahayd oo aanay ahayn ra'yi xun in marba ee magaalo laga dhigo caasimad sidaasna ay dhacdo in markii meel loo guuraba ay sidaas ku dhisanto oo magaalooyinkii soomaaliyeed sidaasi ku wada dhismaan oo bilic ku wada yeeshaan ay noqdaan magaalooyin aan kala dhicin waddamo badana saas oo si soo africa oo kaleba oo shantii sanaba meel loo wareego laakiin eh, waadada u gaartay Eh, soomaalida waxaa tidhaahdaa waxaa rabta daaweed waxaa ka badan weedaa la yeelaa war annagu haddii aan maantay soo africa oo kale haddaan idhaahna maanta wee awood ama australia oo kale wee awooda inay meel baadiya inta dhistaan caasimad kaaga dhigaan oo wax walba dowladda u baahna iyo shacabka u baahna la dhiso laakiin haddii la yidhaha maanta meel gawaan ah ha loo guuro oo hoteelka keliya bikaas marka caasimada dhaho inta shaqada raadsanaysa shaqaalaha dowladaha xarumaha wasaaradaha taka- aeroboorada waa garan karnaa waxaa geli karaa annaguna maanta waxaa u baahana kiish kiishka ciidda ah ee laamiga lagu lagu daadinayo qarashkiisa ummadda u baahantaa maanta oo maanta waxaa naga taagan tahay bal laamiga iyo- iyo iyo dhulka ha noo dambeeyo layrka ha noo dambeeyaan boorta ba aan dadku ha noolaadaan marka waxaan kaadin waxay ahayd war xilligeeda haddaan gaarno dee alxamdulilah rabbilcaalamiin annaguna waxaa naga ahayd war qarashka ee ummadda soomaaliyeed yaan yaan yaan yaan ummadda l- l- qarashkoo lagu takrifalin horta baahida ha ummadda dhamaato baahida ha laga saaro Garaajada ha dhamaato.
xamarna ha ha layskaga shaqeeyo waagay noo gaarto waagay noo gaarto guri la dhisi karo hotel la dhisi karo wasaarad la dhisi karo tukadii ayboor la dhisi karo meesha harna ha u guurno Waa bil gartay.
bil baa daarna meel aan degna bilba meel aan degna waa gartay marka heesta hooyan maxaa kaga hadlayseen hooyo waxaan kaga Hooyo waa hadlaynay hooyo, eh, laakiin- hooyo waa qaylisay hooyo waa qaraacantee waxaan kaga hadlaynay waxay ahayd eh, hooyadu eh, runtii eh, haweenka soomaaliyeed dhammaantood eh, waa kuwa maantay bulshadu ay ku badbaaday ummad dalka soomaaliyeed haddii haweenku maanta booskooda aan la heli lahayn saan noloshaan ma jiri lahayn iyo fiicnaantan ma jiri lahayn maantay dalka soomaaliya gabdhaha ka- dadka ka shaqaynaya caruuraha korinaya waa hooyooyin dadka la- waddada la dhisay ciidda lagu shuba ku daadinaya waa hooyooyin kuwa qashinka ka qaadaya magaalooyinka waa hooyooyin oo maalba lagu qarxiyo lagu laayo mar- ah, abti- idaacadaha ka sheegtaan Eh, runtii kuwa dibadaha jooga lacagaha dira ee xawaaladaha kumanaan qof malaayiin qof oo soomaali u baahan biil u dira ama qaraabo ama saaxiib ama aqoon ama deris ama walaal ama dhaliyo ama ugu iskugu diray usoo diraya waa, maam- waa hooyooyin gabdho soomaaliyeed waa dhammaantood Eh, runtii dadka noocaas halkaa naga taagan baa haddana rag haddaan nahay ama ragga soomaali waxay ku sameynayaan dulmi oo ah in gabadhii eh, boqol nin eh, fayl u- leen u- u u istaagaan oo kale in eh, baabuurta lagala dego oo kale in iisheeg wax nolol aada xun oo runtii eh, aan u qalmin qofka heerkaa taagan macnaa qof maanta lagu badbaaday in halkaa loo dhaqmo maxariyo dhibaatayo wax wareerka raagsanay qaanadaanu joogne qalalaasadeen miyan qabar baa laga hayeen qufaaciyo xanuuniyo cudurada la qaasiyey qaanadaanu joogne dadwalbawala saaqiyey miyan qabar baa laga hayeen hooyo waa qaydishe Yeah.
macna waxa kaga hadlin waxay ahayd eh, sheeg, inaan ku muujino war hooyadu inaysan u qalmin waxaan inay hooyo aan laga qaylisaynin inaan hooyo laga dhawaajin inaan hooyada la laynin oo markay qashin xaaqayso aan qom loo dhex gelin war dadkii na badbaadinaya ee maanta noloshannada ahaa ee afka wax noo gelinaya ee nin walba oo guri ka soo toosa dharka uu qabana u soo dhaqay cuntaduu cunana magaalada uga soo shaqeeyey ama qaad ha u gata ama maqaaxi ha u gata ama barf ha u wareejisee intaasi in ka badanba baa dhibaato ka xun lagula kacaya oo ragga kula kacaya oo la dulminaya oo xataa mararka qaar waxaa la sameynaya inta qurbahan laga tago afrika la taga gabdhihi inta lasoo guursado ama bil inta la qabaa laga tegaa shi- shi- guurka shaacadoo kale oo qofka lagula heshin jiray toban beri shan beri lagula heshin jiray macnaha dulmiga jira gabdhaha lagula kacaya markaad si fiican u dhexdid waa mid aan noo qalmi karin oo hooyo aan naga mudnayn ama haweenshaba aan naga mudnayn guddoomiyaha kooxda dhalinta waayaha cusub shiina akhyaar ayuu ahaa barnaamijkan caawan ah waxaan ku soo gabagabaynayaa heesta halkudhegeedu yahay qurbahan ku jabay oo ay kooxda ku luuqayso tan iyo kulan dambe haddii aan laydmo nabad iyo warsan
qoys banay nabada qiimee